أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiisah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah heshiiskii xaaraanta ahaa ee madaxa kooxda riddada uu xabashida ugu saxiixay qaadashada qayb ka mida badda soomaaliya oo dignin hor leh laga bixinayo falanqeeyayaal sheegay in sidii maraykanka u qabsaday gacanka goontanama ee kuuba iyo etoobiyana u qabsan doonto xeebaha soomaaliya warbixin ku aaddan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maleeshiyaadka kooxda riddada oo xirfad cusub ku soo kordhiyey dhaca iyo boobka ay u geysanayaan shacabka muqdisho guryaha oo ay saqdhexa habeenkii u daadanayaan iyagoo mararka qaar dil geysanaya sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu hayaa xogagga muqaawamada filistiin oo ku dhawaaqay inay oggolaadeen heshiis xabajoojin iyo maxaabiis iswadaarsi ah kaasoo gogolxaar u ah in la soo gebagabeeyo dagaalka khaza iyo maamulka yuhuudda sahaayinnada oo isna dhankiisa hadal ka soo saaray barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah hoggaanka kooxda riddada oo ka jawaabay eedeymo uga yimid kooxaha mucaaradka kuna tilmaamay niman aflagaado waddooyinka la taagan iyo baraha bulshada oo si aadaha looga falceliyey waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa kulan wadatashi ah oo agaasinkiisu lahaa maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlayay horumarinta dacwada ayna ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada bokool culimo ducaad oo ka dhacay degmada tiyeglow kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan kama marna ku dhowaad boqol qof oo ku dhintay waddanka koonfur afrika iyo baaritaanno loogu jiro dad raq iyo ruux midna lagu laayahay qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintihii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalos ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno barnaamijka xoogagga muqaawamada filistiin ayaa ku dhawaaqay inay dhexdhexaadayaasha u gudbiyeen oggolaashiyahooda heshiis xabajoojin iyo maxaabiis iswadaarsi ah si loo soo gebagabeeyo dagaalka khaza magaalada dooxa waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee heshiiska lagu saxiixayo iyadoona yuhuudda ay aqbaleen inta badan soo jeedintii ka timid xoogagga ka halgamaya marinka khaza wararkii ugu dambeeyey waxaa la socday oo aan wax ka weydiinay walaalkeen suheyb cabdulaahi haye suheyb waad maasan tahay bashiir dhammaan waxaa indhaha lagu wada hayaa oo laga dhar sugayaa waxaa ka soo baxa magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar oo marti gelinaysa dabcan wadahadallo aad u culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kuwaas oo lagu doonayo in lagu soo gebagabeeyo dagaalka ka socda qidaaca muddada ka badan shan iyo tobanka bil wadahadalladu waxay galeen saacadihii ugu dambeeyey waana kuwii ugu adkaa warbaahinta caalamiga ah iyo tan gobolka waxay indhaha ay ku wada hayaan waxa ka soo bixi doona halka iyadoo rajo fiican laga muujinayo in dhanacyadu ay qalinka ku duugaan heshiiska caawa kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxa ay sheegeen inay wareejiyeen melafka wadahadalka islamarkaana ay saxiixeen diyaarna ay u yihiin in wadahadalka qalinka lagu duugo wafdiga kooxaha siyaasadda muqaawamada ka tirsan maalmihii u dambeeyey waxay wadatashiyo ka wadeen dooxa dhankooda wafdiga ka socda maamulka gumaystaha yuhuudda isla magaaladaas ayuu ku sugan yahay isaga ayaana dabcan laga sugayaa jawaabtii ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu galabta qadka teleefonka ayuu kula hadlay wafdiga matalaya dabcan warbaahinta sahaynadana waxay aad u hadalhayaan in heshiiska la saxiixi doono wargeeska almacaariif ee deegaanada yuhuudda ka soo baxa maqaal uu qoray waxa uu ku sheegay in saacadaha dhow ee soo socda dabcan heshiiska qalinka lagu duugi doono saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka dhankooda waxa ay sheegeen in saacadahan ugu soo aadan heshiiskay u badan tahay in la saxiixo dabcan waxaa laga gudbay oo laisla waafaqay dhammaan maraaxiisha uu heshiiska ka kooban yahay banuudda ayaana laisla aqbalay arrimaha ugu dhibka badnaa ee wadahadalladu muddooyinkii dambe ay ka socan la'ayeen balse hadda la isla gartay waxaa ka mid ah mixwarka faladelfiya ee loo yaqaano salaaxudiin sahaynadu ay ogolaadeen in halkaas ay isaga baxaan arrimaha sidoo kale la isku hayey oo wadahadallada cuslaynayay balse hadda la isku waafaqay waxaa ka mid ahaa magacyada maxaabiista la sii deynayo dabcan bashiiro xoogaha laga helayo wadahadalka oo ah kuwo aad u culus oo dabcan warbaahinadu aysan si sahlan ku helaynin qaarkoodna la soo dusiyey waxaa ka mid ah in laba boqol iyo konton ka mid ah maxaabiista filistiiniyiinta ee ku xukunnaa xabsi daa'inka la sii dayn doono dabcan warar goordhow ay faafisay saxiifadda macaariif waxay ku sheegtay in inta badan wasiirada sahaynada ay ogol yihiin heshiiskan ayna u badan tahay in caawa ay u codayn doonaan in qalinka lagu duubo waxyaabaha la isku hayey waxaa ka mid ahaa cidda damaanad qaadaysa in maamulka gumaystaha yuhuudda heshiiska uu fulin doono dabcan maamulkan waxaa lagu yaqaanaa dhagar khiyaano iyo ballanxumo sidaa darteed dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa dhabarka u ridatay mas-uuliyadda fulinta heshiiskan si gaar ah dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda muqaawamaduna dhankooda waxay ballan qaadeen in heshiiskaas ay fulin doonaan dabcan warbaahinada qaar waxay leeyihiin inta caawa ayaa heshiiska la saxiixi doonaa qaarkoodna waxa ay sheegayaan in laga yaabo in ilaa maalinka beri ah la gaaro balse afar iyo labaatanka saac ee soo socda waxay u badan tahay bashiirow in heshiiska qalinka lagu duugi doono sidaa darteedna la filayo inuu ku soo gabagaboobo mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee filistiin ay martigeliso qarnigan aad buu mahadsanyahin walaalkeen suheyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo heshiiskii xaaraanta ahaa ee madaxa kooxda riddada uu xabshida ugu saxiixay qaadashada qayb ka mida badda soomaaliya ayaa digniin hor leh laga bixinayaa falanqeeyaal ayaa sheegay in sidii maraykanka u qabsaday gacanka goontanama ee kuuba ay etoobiyan u qabsan doonto xeebaha soomaaliya warbixin ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani warbixintan ay faafisay shabakadda wararka ee ool africa ayaa waxa ay sheegtay in etoobiya oo ah dal aan bad lahayn ay ahmiyad gaar ah siinayso sidii ay soomaaliya uga heli lahayd saldhig ciidan iyo marinbadeed kaas oo ay xilligan ku raadsanayso heshiis kiro sidii maraykanku ku qabsaday guwantanamo bay sannaddii kun sagaal boqol iyo saddexdii soomaaliyana waa in ay si taxadar leh isaga fiirisaa arrintan maanta soomaaliya waxa ay wajahaysaa loolan la mid ah midkaas maraykanka ayay warbixintu leedahay heshiiska guwantanamo ee sannaddii kun sagaal boqol iyo saddexdii waxa uu markii hore u muuqday mid fudud kaasoo maraykanka ciidamadiisa u oggolaanayay in ay u isticmaalaan ujeeddooyinkiisa militari ee uu ka lahaa taa beddelkeedana uu iska bixiyo lacag kiro sannadla ah oo la siinayay dowladda kuuba shuruudaha heshiiska ayaa ahaa kuwo aad u adag oo ka shaqaynaya masaalixda maraykanka kuuba oo aan tabar lahayn waxa ay awoodi weysay in ay soo afjarto heshiiska maadaama aysan haynin awood ay isaga difaaci kartay maraykanka inkastoo ay jireen iskudayo badan oo guuldarraystay oo kuuba ay ku doonaysay in ay dhulkeeda dib gacanteeda ugu soo celiso sheekadaas ayay warbixintu tusaale taariikhi ah iyo digniin muhiim ah uga dhigaysay madaxda murtadiinta soomaalida ee dhulkooda u saxiixaya etoobiya heshiis kiro kasta oo maanta la saxiixo waxa uu noqon karaa mid aan suurtagal ahayn in la buriyo gaar ahaan haddii ay etoobiya dhisto kaabayaasheeda dhaqaalaha ama sii joogitaankeeda waddanka uu sii dheeraado heshiisyada u muuqda in ay leeyihiin faa'iido muddo gaaban leh waxa ay yeelan karaan cawaaqib xumo mustaqbalka fog ah ayaa warbixintu leedahay etoobiya maxay u raadinaysaa heshiis rabitaanka etoobiya ee ah in ay bad hesho ma ahan wax qarsoon maadaama etoobiya ay ka mid tahay waddamada afrika ee dadaalka ugu jira kobac dhaqaale in ay bad waayaanna waxa ay ka dhigan tahay in uu cuuriyaamayo sara u kaca dhaqaalaha waddankooda inkastoo etoobiya ee horeba ganacsigeeda ugu badan ay kala soo degi jirtay dekedda jabuuti haddana waxaa muuqata in etoobiya ay raadinayso wax ka badan ganacsigeedaas fakradda ah saldhig badeed in la siiyo etoobiya ama si toos ah ay u maamulaan dekedaha soomaaliya waxa ay etoobiya siinaysaa awood istaraatiijiyadeed iyo in ay ka madax bannaanaato canshuuraha jabuuti taasoo jabuutina aysan awoodin in ay etoobiya barteeda ku sii hayso jabuuti ayaa iyada oo aqoonsan damaca etoobiya ay ka leedahay soomaaliya waxa ay dhowaan u soo jeedisay in etoobiya ay ku wareejinayso dhulxeebeed ku yaala deegaanka tajuura ee dhaca xeebaha jabuuti si ay beddel macquul ah oga dhigaan etoobiya hase yeeshee itoobiya ayaa u muuqata midaysan u soo jeedin arrinkaas oo iska indhatiraysa sababtoo ah waxa ay itoobiya raadinaysaa waxay iyadu u madax bannaan tahay oo ay milkiso waxaana itoobiya uu heshiiskaas siin karaa in ay gacanta ku dhigaan qayb ka mid ah dhulka soomaaliyeed madax bannaanida soomaaliya oo halis ku jirta soomaaliya haddii ay etoobiya heshiis ku siiso badda waxa ay madaxda murtadiinta ku noqon doontaa qalad faadix ah oo weyn iyo taariikh aan marnaba la iloobi doonin soomaaliya ayaa hadda waxay ka soo kabanaysaa colaadihii sokeeye ee qaatay muddada tobannaanka sano ah sidaas oo ay tahayna weli dagaaladii qabiilka waxa ay ka socdaan halka ay ka taliyaan maamulada murtadiinta iyo sidoo kale madax bannaanideeda dholeedna waa mid jilicsan iyadoo madax bannaanidaas ku lumi karta heshiis kiro waxa ayna keeni kartaa halis ka sii badan taas iyadoo heshiis kumeel gaar ah u beddelaya qabsasho rasmi ah intaa waxaa dheer xeebaha soomaaliya ayaa ka mid a kuwa ugu dheer uguna istaraatiijisan afrika dekadaha sida berbera boosaaso iyo kismaayo waa marinada laga soo galo badweynta hindiya oo leh awood ganacsi iyo kobac dhaqaale oo baaxad leh in mid ka mid ah dekedahaas laga kireeyo etoobiya waxa ay wiiqaysaa awoodda ay soomaaliya u leedahay in ay maamusho khayraadkeeda oo ay jaangooyso mustaqbalkeeda dhaqaale casharada taariikhiga ah ee laga dhaxlay heshiisyada nuucan oo kale ah ee adduunka ka dhaca guwantanamo bay ma ahan tusaalaha keliya ee dowladaha ka qoomameynaya heshiisyada wax u dhimaya madax bannaanida dunida oo dhan heshiisyo la mid ah ayaa ka dhacay oo reebay dhaawacyo waara sida kiradii hong kong ee shiinaha u siiyey ingiriiska sannadkii kun sideed boqol sideed iyo sagaashankii tusaale ahaan waxa ay keentay in in ka badan qarni ay magaaladaasi gacanta ku hayeen ajaanib ka hor inta aan lagu soo celin gacanta hong kong sannaddii kun sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii faa'iidooyinka dhaqaale ee lagu ballanqaaday heshiisyadan ayaa noqday kuwa lagu khasaaray maadaama ay ka badnaayeen qarashka dib loogu bixiyey soo celinta iyo madax bannaanidooda soomaaliya waa in ay wax ka barataa tusaalahaas taariikhdu waxay ina tusinaysaa in marka heshiiska la saxiixo kiraystuhu inta badan wuxuu lumiyaa awoodda uu ku meelmariyo madax bannaanidiisa xaaladda guwantanamo ee kuuba waxay ku heli jirtay lacag kiro oo sannadla ah oo qiimaheedu gaarayo afar kun siddeetan iyo shan doolar oo ah lacag aad u yar oo ay ku kiraysay dhul muhiim u ah soomaaliya waxa ay wajihi kartaa masiir midkan la mid a haddii ay oggolaato in etoobiya heshiis kiro oo wakhti dheer ah ee u saxiixdo iyadoo la eegayo shuruudo aan loo sinnayn dareenka etoobiya ee ah in ay helaan marinbadeed waa la fahmi karaa laakiin soomaaliya waa in aan lagu cadaadin in ay go'aan deg deg ah qaadato wadahadallada waa in mudnaanta ay siiyaan danaha madax bannaanida soomaaliya iyada oo lagu tixgelinayo in ay etoobiya siiso marin ganacsi oo xadidan oo dekedaha soomaaliya ah sida heshiiska hadda la leeyahay ee jabuuti heshiisyadan waxay kor u qaadi karaan ganacsiga iyo iskaashiga gobolka iyadoo aan wax loo dhimayn madax bannaanida soomaaliya gabagabada maqaalkan ayaa lagu soo bandhigayaa aragtida ku aadan heshiiska badda waxa uuna leeyahay soomaaliya waa in ay la tashataa khubaro sharciyaqaano ah iyo diblomaasiyiin si loo hubiyo heshiisyo kasta oo ah cadaalad oo si hufan loo fulin karo iyo sidoo kale in laga qaybgeliyo muwaadiniinta si looga fogaado fikirada iyo go'aanno qarsoodi ah oo dhaawacaya kalsoonida shacabka tusaale kale ayaa iminkaba muujinaya halista ka dhalanaysa in shisheeye saliibiyiin ah dhulka lagu wareejiyo sida xerada xalane oo kufriga caalamiga ah ay degeen sannaddii laba kun iyo toddobadii ayna ka dhisteen magaalo iyaga u gooni ah waxayna muqdisho noqotay magaalo ay magaalo kale ku taallo xalane waa magaalo aysan gacanta saari karin madaxda kooxda riddada islamarkaana aan loo oggolayn in qof soomaali ah uu deegaansado falanqeeyayaasha ayaa waxa ay aaminsan yihiin in xitaa haddii ciidanka kufaarta afrikaanta ah ee soomaaliya isaga baxaan ay gaalada reer galbeedku ku hari doonaan xalane oo ah magaalo iyo saldhig hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowr jeer shacabka soomaaliyeed uga digay haalista gaalada iyo sida ay horarka ugu yihiin badda iyo beriga intuba gabagabada maqaalka ayaa waxa uu leeyahay ugu dambayntii soomaaliya waa in ay xoojisaa isbahaysiga ay la leedahay xulifada gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyadoo dhisaysa isbahaysi taageero soomaaliya waxa uu ka hortegi karaa cadaadiska dibadda waxa ayna ilaalin kartaa midnimada dhulkeeda أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey khaza iyo walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsantahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgalladii ugu dambeeyey dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa galabta waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka halgan waxaana dagaalkaasi mujaahidiintu ku dileen hal askari oo murtada oo meydkiisa cadowga ay goobta dagaalka uga carareen kadib markii ay jabeen sidoo kale dagaalkan waxaa lagu dhaawacay hal askari oo murtada ah sidoo kale qarax xoogan ayaa galabta gudaha magaalada baydhabo lagula egtay ciidamo etoobiyaan ah oo lugeynayay waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo gaaray ciidankaasi dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ka baxay deegaanka shalambood kuna sii jeeday deegaanka nambar lixdan bakhtigu waa shan askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacna waa lix kale oo isla kufaarta ugandha ah waxaana qaraxyadaasi lagu gubay laba gaari oo taw ah waxaan markan soo qabanayaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka bartu waxay maanta faafisay muuqaal uu soo saaray katayb al akhbaariya kaasi oo ah weerar lagu qaaday fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen xaafadda darmuuley degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda muqdisho oo dhacyaab leh ka geysanaya xaafado ka tirsan muqdisho shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya falal ammaan darro kuwaas oo galaaftay nolosha dhowr qof iyadoona kooxo burcad ah ay dhaceen hanti fara badan xaafado ka tirsan degmooyinka dharkiinley wadajir howlwadaag iyo wardhiigley ayaa laga soo calaamadiyey dhacdooyin yaab leh marka la gaaro saqda dhexe ee habeenkii ay kooxo burcad ah waxay u dhacayaan guryaha iyagoona baaranaya qoysaska laba dhacdo oo laga soo calaamadeeyey deegaanweynaha madiina ayaa lagu baartay qoysas kadibna waxaa la ogaaday in falkaasi ay geysteen ciidamo ka tirsan booliiska xukuumadda muqdisho dadka la dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in kooxaha burcadda ah ee habeenkii guryaha u dhaca ay badankood yihiin ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda muqdisho sidoo kale degmooyinka hodan iyo howlwadaag falal burcadnimo ah oo ka dhacay waxaa ku lug yeeshay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska iyo nabad sugidda habeen ka hor degmada howlwadaag kooxo hubaysan ayaa qof ku dilay waxayna ka qaateen taleefon uu watay waxaa la sheegay in kooxda dilka geysatay ay u baxsadeen dhanka xaafadda cagadhiig oo ku dhow villa soomaaliya eelada qofka la dilay ayaa warbaahinta u sheegay in ay tuhunsan yihiin in falkan ay mas-uul ka yihiin ciidamada sirdoonka xukuumadda ee loo yaqaan nisa maleeshiyada xukuumadda muqdisho ayaa marka ay qoraxdu dhacdo iska dhigaya dareyska ciidanka waxayna ku labisanayaan dharka shacabka kadibna waxa ay sahansanayaan guryaha iyo goobaha ay u dhacayaan saqda dhexe ee habeenkii saraakiil ka tirsan booliiska xukuumadda muqdisho ayaa qiray in xubno ka tirsan ciidamadooda ay ku lug lahaayeen falal tuugeysi ah islamarkaana qaar ka mid a gacanta lagu dhigay dhowaanna maxkamadda lasoo taagi doono wararka ayaa intaasi ku daraya in inta badan falalka burcadnimo ee ka dhaca degmooyinka gobolka banaadir ay ku lug leeyihiin qeybaha kala duwan ee ciidamada xukuumadda muqdisho sidoo kalena waxay maleeshiyaadkan qeyb weyn ka qaataan faafinta maandooriyaha qeybihiisa kala duwan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa meydadka toddobaatan iyo sideed macdan qodayaal ah oo laga soo saaray god ku yaal koonfur afrika warar kala duwan oo faahfaahsan ayaa kasoo baxaya dhacdo si weyn looga hadalayo dalka koonfur afrika kadib markii lasoo wariyey in ay dhinteen ugu yaraan boqol xubnood oo macdanqodayaal ah dhacdada ayaa timid kadib markii dowladda koonfur afrika muddo hadda laga joogo laba bilood ka hor ay sahayda ka jirtay kooxo lagu weedeeyey in ay si sharci darro ah ku guranayeen macdan ku jirta god ku yaal deegaan loogu magacaabo steel fountain goodoominta dhanka cuntada iyo biyaha ee ay dowladda koonfur afrika kusoo rogtay macdanqodayaasha ayaa keentay in gaajo iyo haraad ay halkaasi ugu dhex dhintaan ugu yaraan boqol xubnood kuwaasoo siddeed iyo toddobaatan ka mid ah meydadkooda maanta lasoo saaray sida ay sheegeen goobjoogayaal booliiska ayaa shaaciyey in lasoo saaray meydadka toddobaatan iyo siddeed xubnood iyo boqol iyo lixdan kale oo nool balse ay ka muuqdaan daal iyo tabaryari maadaama dhowaad laba bilood aysan helin cunto iyo biyo ku filan taasina ay keentay in ay godka ku xayirnaadaan dowladda koonfur afrika waxay ku dooday in macdanqodayaasha ay ka dhaga adeegeen amarkeeda oo ahaa in ay booliiska isku dhiibaan maadaama ay ku eedeynayso in ay si sharci darraha ku qodanayeen macdanta dahabka waxaana taasi keentay inay ka jarto cuntada iyo biyaha bishii noofembar ee sanadkii tagay ee labada kun afar iyo labaatankii gurmadka hadda socda ayaa yimid kadib amar ka soo baxay maxkamadda dalkaasi waxayna ilwareedyo sheegeen in mid ka mid ah dadka ay dowladda koonfur afrika ku guddoomisay godka uu xiriir la sameeyey ehelkiisa kuwaas oo codsaday in gurmad looga baahan yahay aagaasi waxayna wararku intaas ku dareen in samata bixintu qaadan karto maalmo dheeraada godkan ayaa dhulka hoostiisa qodan qiyaastii laba kilomitir ama hal dhibic shan mayl waxaana la rumaysan yahay inay dhulka hoostiisa ku go-doonsan yihiin dad hor leh wakaaladda wararka a b waxay sheegtay in kooxaha samata bixintu ay mid mid usoo saarayaan dadka halkaasi ku go-doonsan iyo sidoo kale meydadka een sababo la xiriira ciriiriga ka jira godka kooxaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha waxay eedeymo culus u jeediyeen dowladda koonfur afrika waxayna sheegeen inay ka dambeysay geerida dadka la xaqiijiyey maadaama ay cuntada iyo biyaha ka jartay si ay u soo baxaan xukuumaddu waxay dhankeeda ku andacoonaysay in macdanqodayaashu ay awoodeen inay godad kale kasoo bixi kareen balse ay ka dhaga furaysteen baaqyadeeda cabsi ay ka qabaan xariga booliiska ayaa sheegay in dhammaan dadkii horey usoo baxay iyo kuwa dib laga soo saaray ay gacanta ku hayaan waxay sidoo kale intaas ku dareen in ay gacanta ku dhigeen dahab walxo qarxa hub iyo lacag dhan laba milyan oo doolar oo ay haysteen macdanqodayaashu waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal u shaqeeya etoobiya oo u guudiyey dadka ku nool gobolka afdheer ee soomaali galbeed genaraal gafeedhe oo ka mid ah saraakiisha liyo booliska dowladda etoobiya u shaqeeya ayaa u goodiyey dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed sarkaalkan ayaa ku tilmaamay reer afdheer in ay yihiin dad kasoo horjeeda dowladda etoobiya iyo maamulkeeda ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed wuxuuna ku aflagaadeeyey dhaqanka wanaagsan ee ay leeyihiin oo ay ka mid tahay in ay saraawiisha gaabsadaan wuxuu tilmaamay inay ugu yeeran doonaan dowladda etoobiya diyaarado dagaalna lagu duqeyn doono deegaanadooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaadaha warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka hiiraan baay iyo shabeellada hoose haddii aan markan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza ciidamada gumaysuu waxay afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay khaza ka geysteen ilaa lix xasuuq oo ka dhan ah dadka abriyada ah ee reer khaza waaxda caafimaadka ee khaza tirkoob ay soo saartay waxay ku xaqiijisay in xasuuqyadaasi ay ku shahiideen ilaa lixdan iyo laba xubnood halka ay ku dhaawacmeen laba boqol konton iyo saddex kale tirakoobka guud haddii aan markan eegno shuhaadada khaza waxa ay gaareen afartan iyo lix kun toddoba boqol iyo toddoba xubnood halka dhaawacna uu gaaray boqol iyo toban kun laba boqol lixdan iyo shan xubnood kooxaha muqaawamadu waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan la beegsadeen ciidamada gumaystaha yahuudda howlgalladan oo ahaa qaraxyo miinooyin ah ayaa waxay kooxaha muqaawamadu ku beegsadeen ciidamo iyo gaadiid yahuuddu leeyihiin oo ku sugnaa xerada jabaaliya sidoo kale kooxaha muqaawamadu waxay madaafiic hoobiyaalah ku garaaceen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada gumaystaha yuhuudda oo u dhow masjidka al bukhaari ee bariga mukhayamka jabaaliya ee koonfurta jiidda khaza waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada maanta waxaa si aadaha looga hadalhayay arinta ku saabsan eedeymo kulul oo ay warbaahinta isku dhaafsadeen madaxda kooxda riddada iyo xildhibaanada mucaaradka ah xildhibaano ay ka mid yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur cabdi ismaaciil samatar iyo shariif sheekh axmed ayaa shalay weerar ku qaaday xasan gurgurte waxaanay ku tilmaameen nin tuuga oo dhacaya dhulalka danta guud islamarkaana hanti badan ka tacbanaya arrintaasi waxaa maanta si kulul uga jawaabay xasan gurgurte oo siyaasiyiinta ku tilmaamay kuwa caay wadooyinka la taagan dad fara badan oo arrintan jawaab celinno kala duwan ka bixiyey ayaa ku digtay qowsaarada eedeymaha isku jeedinaya xasanow adigaa horey u diiday taas maanta ayay ku haysataa iska fuji waa raggii gardarrada kugu garab taagnaa maanta iska celi waa kugu kaliga waxaa sidaas yidhi nin lagu magacaabo maxamed saciid oo facebook uga falceliyey xubintiina caawa bashiir waa inagaynta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan weli ku guda jirnaa markan iyo wilaayada bokool degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bokool waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan wadatashi ah oo agaasinkiisa uu lahaa maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana looga hadlayey horumarinta dacwada waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bokool culimo iyo ragga ducaadda ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kulankan waxaa barbar socday dowro sharci ah oo loo qabtay ragga ducaadda ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bokool taas ay ku qaateen duruus kala duwan ugu horeyn munaasabadii gebagabada waxaa ka hadlay mid ka mid ah raggii ducaadda ee kulanka ka qaybgalay isaga oo ka warbixiyey waxqabadka makaatiibta dacwada ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bokool maba kuma tahay ducaadii ha ku qiib qaadatay almu'tamaru tashaawuriyi litadwiiri dacwati waducaati ila allah may ku warbixiyi doone ducaadda waliinqobsoomi acmaali dacwi gahayti litiibulood una haddaha dhaafni oo sanadka una ka dhaha jarna kun afar boqol afartan iyo lixdii hijridi taqriirkii walaayada islaamiga bokool dacwi gahay khulaasaysan yaa ku warbixiyi doona insha allahu tacaala walaayada islaamiga bokool may ka koobantaa afar muxaafada tan kowaad may u ahaan degmada tiyeglow maqarka walaayada islaamiga bokool ah tan lamaadna may u ahaa muxaafadatu xudur tan saddexaadna may waa muxaafadatu waajid tan afaraadna may waa ahaa muxaafadatu rabdhuure afartan muxaafada acmaali dacwiga hayti litimbulood ku qobsoonti oo khulaasaysan yaa insha allahu tacaala dulmaro doona haddii aana ka mariy masaajidyada oo muxaafadada walaayada islaamiga bokool degmooyin shee inti masjid ee kiyaala lahaska dardari waa saddex boqol toban iyo shan masjida nagadaayaan hega xalaqaadkii cilmiga ah masaajidyada ku socda litimbulood haddii lahaaska dardari may naqdaayana siddeetan xalaqo dadka ku faa'iidaysaday xalaqaadkaas ku faa'iidaysadaa hayonaha tiradiiba may waa ahaa kun todoba boqol siddeetan iyo shan dad miilasle-aga ku faa'iidaysadaa hayaan dhinaca maraakista dacwiga ah dadku wiin walka baradaa hayaan magal iyo balaamba xaaliyan intimay waa litimbulood qobsoonti ama furun tiradiiba may naqdaas lixdan iyo lama madarase dadku ku faa'iidaysadahay maraakistaas magal iyo balaamba inay iska jaraan tiradiiba may waahan lama kun boqol konton iyo afar inta maxawil umigi ku ah hadda farbara ii ka jaraan may waa lix boqol lixdan iyo lama qofa nagdaayaan dhinaca madaarista qur'aanka ardayda yaryar walka baradaayaan inta diiwaan iyo hadda nin suuri galle may waa lama boqol labaatan iyo lama madarase ardayda ku faa'iidaysadahayaan ee gebdhi iyo kuri haddi liiska dara tiradiiba may nagadaasee sagaal kun boqol sagaashan iyo kow dhinaca muxaadaraadka timbulood dadka ducaadda ee waliinqobsoome may naqdaayana majmuucijo kun iyo lix muxaadaro hegi liqaa'aadka dacwiga ah dadkala la kulumi may diirayana ilaa labaatan liqaa iyo diirayaan hege istiqdaabka hadumashada dadka la hadumadaw inta kawaadirta litimbilood la hadumi camalka lahakabiiri may naqdaayana tum ilama qof jawlaadka litimbilood gudaantiyo qobsoomi may naqdaayana labaatan iyo afar jawla xalaqaadka tasiixiga ah qur-aanka kariimka ee dadka nuduqi jeyliku kasaxow litin bilood intii gob soontimaynaqdaase siddeed xalaqo dad yaryar iyo dad weynba iniska jaraan xamalaadka dacwiga ah litin bilood gudaantiyo qob soomi sida xamliya nagdaayaan cadadku ku faa'iidooysadii xamalaadkaas dacwiga ah may deerayaana saddex kun siddeed boqol toddobaatan i shan tiradaas le-ega ku faa'iidooysadeen sideedaas xamla dacwatu shaarici intii qob soonti litin bilood gudaantiyo waa konton i siddeed daacwatu shaaric dowraadka manhajiga ah litin bilood gudaantiyo intii walaayada ku qob soomay may waaha tum iyo lix dowro dadku ku faa'iidooysadiina tiradiyo may leekiin ahaa kun boqol soddon iyo afar macaahidda sharciga ah intii xaaliyan furun walaayada islaamiga bokoolku furun qeybto khadiijada iyo macaahiddu shariica haddii layska dara siddeed machada nagadaayaan anshidada mar'ida ah ama aflaamta jihaadiga ah ka macnawiyaad iyo korliinka gaadaw litin bilood gudaantiyo intii lishadii may nagadaayana soddon iyo shan aflaamta kumad ah higa tabarucaadka gibdhaha muslimaadka ah jihaadka kaalintiyo ku qiib qaadeen litin bilood gudaantiyo mayba naqdaayaana hega aagateeda biyo qaboojiyaw haddii una tiradiyo fiirina cadadka aagateedaas may deereey kun laba boqol konton iyo toddoba aag hega buskudkana afartan iyo siddeed loor ya deerayaan hega misgeedana may deerayaana tum i kow loor waa litin bilood gudaantiyo xafladooyinka litin bilood gudaantiyo walaayada islaamiga bokoolku dhiyeen may deerayaan ilaa sagaal xafladood hega xalaqaadka leengorodow xalaqatu alimaamu ashaaficiyi lisikaar ardayda yaryaro dugsiyada qur-aanka ka dhammaayaan liinfuri xaaliyan intii walaayada islaamiga bokoolku furun saddex xalaqi nagadaayaan ardayda ku faa'iidooysadahayaanna boqol sagaashan iyo toddoba ardaya nagadaayaan amaakinta dacwiga ah goobaha waxbarashada oo litin bilood gudaantiyo la dhasi walaayada islaamiga bokool toddoba goobadoo nagadaayaan inta hadda dayacatir laka suubiyina oo goobaha waxbarashada kumad eh lama goobadoo nagadaayaan intii la furiyey goob waxbarasho ama madaraso litin bilood gudaantiyo intii la furiyey cadad iyo may deerey siddeed goobood intaas may haytay warbixintii oo khulaasaysan taqriirkii dacwigahay oo ducaadda walaayada islaamiga bokoolka noola aan qob soomay kelmaddayna intaha ka gabagabaaye wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bokool أيها الأحبة في الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية ما يبقى مهد لغاني الله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة بعد حمد الله سبحانه وتعالى ويبقى مهد لغاي مكتب الدعوة إلى الله لحركة شباب المجاهدين وبرياهم مرتنين هاينو نيروغن ducaadii haddaba warbixinta waa fadhigun sidaasana gobolka ka shaqeeya si dhammaan in marka laha jamciyey yeedo ahdaaf la haqiijiyow oo ahdaaftan boorka baka oranta araga haytaan insha allahu tacaala la haqiijiyow safarkii dheerayo hangalan iyo juhdigiiyo kubiyeen rega marka thaqaafadiyo aqoontiyo iyo shaqadii iyo mahaaraadkii iyo iyo kobciyan way ballanaa jazaakum allahu khayra aljazaa may kale on mahadnagay dadka xafladan oo ku qiib galay ugaasyo le culumo le iyo ducaadii oo yoo naftiyo marka ardaydan haayeen yoona mushaarakiinta kumid ayin way balana jazaakum allahu khayra jazaa walana runtii taqriirka hadda la akhriyaay dhugunsadaaseen waaba roogni goobjooga aan hayni iyadoo ducaadii warbixinta laku dhugunsadaaw marka maasha allah walbadanoo marka una ogno walaalo marka nin sheegan wilaayadan in badan jazaakum allahu khayran wali tabartii ee makugaabina ihtimaam badan ala siinsiyaay maladii una siinkumalaysadaaneey wanaaga haayay dunuu bilmu'miniina khayran haay yaa siinku aragna waana ka mahadsantiin iyadoo ducaada tiradiyo yarta un inta badan ka cabadaan ducaada tiradiyo yartaa eedaan yariin un araan laakiin waa walwiin aan gobadeen walaa la gobadi iyo tirada ducaada misle hortaba may laare ogda tiri tayi laare waana may waa inta hadda goban in ku badan lasii gobado kor haddii buna caziimi iyo go-aan una qaadanan walaa gobado korna dacwada runtii eedi eeda juhdi langeli ducaadiyo horboodayan mashruucaas sugahay daayiga gobolka jazaahullahu khayra jazaa inka horreeyey may waa inta badan mashaariic badan iyo howlo badan iyo juhdi badan ayaa la isla galay iyadoo duruufta isku jarto hadda laga shaqeeyahay la ogyi lankastan ogyi ku dheragsanyi walbadana ilaahay nii suurtageliya jazaakum allahu khayran ducaadana ka sabran eedi eedaan ka sabran waana ku dulqaadeen jazaakum allahu khayran waxyaabaha marka nii suurtagelitan haddaysan akhriyaasanba kumide taqaariirta hadda sheegaasanba ka filan dimanka nagdaw taahiilka ducaadda naftiya marka mas-uuliyiinta inta badan ka koobanaato dhowr jeer oo naskakooy dowladda naskakooya jartay mas-uuliyiinta yaa in badan xoogla saaray waxyaabaha hadda marka dacwada lan kaalmaysadaayo wasaa'ilka ah haddii gaadiid atama dhammaan degmooyinka meel laraa projector show lan diyaari may kaloo kumid ah mas-uuliyiinta khaasatan laabtoobyo ooyaana masaa'ilka laga baardayo maadaama electronian isku badadayn walaa adduunyadii electroni ogda caalamul electronia marahayn kitaabadii balna raro korna in shaamiladii iyo si deg deg wali in baaha baxthi iyo buxuuth iyo baahadan in marka yoona ka howlgalaan wilaayada nanqobati bal dowri lankaqobadi mana ducaadda oo afarta ee mas-uuliintii e may weheliyahay maktabka qadaha oo si jaaniba yoona wadaadii guud yoona mayba laabtoobyo langaday waan haddana dowri lankaqobadi jarti taasna may balana alxamdulilah wanaagii iyo thamaradii un markaas rajayaanin tanun hadda gurdahanya kumadata walaalayaal marka way ballahaa walyar haddii anna dhex gala dacwad ahmiidiye lankasta muslim eba gorode dacwadaas yaa ummadda thaqaafadiya iyo horumarje xadaarat lislaam may ku dul wareegantaa addacwatu ila allah waxbarashada jahliga ina la dagaalamo dacwada marka ammaan ma inka falana wadiifatu alambiyaa waarusul calayhim asalaatu wasalaam shaqadii ti ow lanka inteegana saaso marka aayadda shacaarka ninka qoran qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacnii unu ku mid ah in basiira iyo cilmi iyo aqoon adoo lata ilaahay dartis dadka inka weerta hadafkaana adiim ana wamaa ana min almushrikiin aqoon aan lata mushrigna mihidi muwaxid adoo ata ilaahay subxaana wataala in dadka inka weerta dacwada marka walaalayaal meelalaha ka bilaabay iyo meelaha da maro hayna maasha allah waay guud ahaan wilaayaadka islaamka macnaha may ballaha ku bilaawday ogsantiina dadka intay ha ku kaajini cala alqubuur habaalo yaa shartaka hiridi jaraan mihiibaa ku gala jaraan aw hebal oo islaanto oo jirin iin dhalwayt hoobaad intaas marka owlaadada isiida intaas ha kinsheennee dadka meelal ha ku kaaji langata gabra seedaw jare wilaayaadka khaasatan oo ziyaarat alqubuur in saada suurtagalo oo mashruuga hayta oo laakiin usoo dur iyo nacfi walka raadiyaw in marka usa seeda malku yaabo mana baabaad langata ciidan ee ku reebahayo hisbuka hor surno habaalo la jeeyi jarta biyoolay taa meelin seeda waay حجل مساكين على رجال أكسنتين بيولي ولا مباجري عالم كدل إدبدا لنكو كوجري توحيدك أعظم ما أمر الله به التوحيد هاي يلا حقيج ولوين القبنا ولوين القبضي وبالتالي ما كان القبضي جهاد كنفتسه دعوتكم بدي إن جهاد ومنطق لك الجهوي عدو جول التصي نفتيها ما يبقى مدتا من الدعوة إلى الله يكون مدتا لأن الدعوة والمظلمة من شرق هذا الدعوة السلمية والدعوة القهرية ما الجهاد من الدعوة القهرية laakiin maana dacwada galo waayto silmiga haytay oo yamay la raa hoogilka geliyay fad masaafada in waa lagu fadsinawo marka mayba dardaaramay dhammaan muslimiinta dadka haddana dhegeysadaayan odayaalka unka horreeyaan nuqabada iyo dadka hadda maanaa aan suurta galo waaytay sababo jaran dartiyo intaanay kula qiib galaan way ballaanaa dacwada un surugnaa ragun oo dhoorku ee sodomeeyada tiradi ata iyo dacwada laku sugay oo laylan daba fadheedaa hoblaar walba ma suurta galaayaan wulaada degmooyinka khaasatan may kala dardaarmeen ilaahay subxaana watacaala ammaanada qoorta siin suri qaada gududa in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl wa min hadihi alamaana wa acdamiha addacwatu ila allahi ulaada ugaasyada culamaauddiinka sida hortaba garabniska haayee shaqada lawada wadi kullunaa ducaatun ila allahi shicaarninka hay taasi lama laabnan insha allahu tacaala ma in guduba yihiin barnaamij ya jare koley taqaariira laisku dhugunsadaay degmooyinka wilaayada ka koobanta afarta degmo hadda maamul laho shaqeeyahay wilaayada ka shaqeeyahay degmooyin kala jaraan may ahaa afartaas degmo walaalka hadda ku warramaayo markii warbixintii iyo taqaariirtii la dhugunsaday iyo shaqadii xagga idaaradii in fadhiga iyo nidaamka iyo warbixintii oo tafaftiran afarta degmo may ahaa may fiirihaayeen walaalo oo nuun roogniba goobjoog bahaynay degmada inka taqriir faylight in la abaalmariyo hoogaa tashjiice dhiirigelinga taxfiis in la suubiyo mayna inta inku weerey insha allahu tacaala muxaafadatu waajid mas-uulje sheekh cali abuu muscab ha ka ho insha allahu tacaala taxfiiskaas marka may lanka talagalay degmada yaa lanka talagalay insha allahu tacaala mayna ka wareejiyaan haddii ilaahay idmo amiirkan ka dhiibaan insha allah maadaama amiirkii dacwadii barooga muxaafadatu waajid mayna ka guulaysatay laka taxfiisiyey insha allahu tacaala laba boqol iyo konton doolar الله أكبر محافظة واجد يا حق تقريرك ما شاء الله وربحنتيو التقرير جو إذا فإلى مئة بالمئة فن الإلقاء يجري معنا دروستكم إذا هيدا ولالك هذا الشيء تتكمر كون فن الإلقاء كقوليسي ومعنا قاب جيدين تمعنا خطبوي قاب كلين جيديو قاب كده تكلمنا إن شاء الله لنك شيء قاب كده سجاي دعاء درو ما شاء الله إيد إيد أنك فيلين لكن لما قف يا يون إن شاء الله تعالى ما قاعد أنت الكوسة لنك كواد ما يبهاي أو لأنك إلقاء الفائز الأول في فن الإلقاء وطاهر معلم علي تفضل ما شاء الله ما شاء الله ده جزاكم الله خيرا مركو على القسمي لك تحفيزية إن شاء الله تعالى كونتن دولار ولا حاجة بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا آه قف كلا اللوات الفائز الثاني في فن الإلقاء محمد مصطفى شيخ علي الضحاك ما شاء الله ما شاء الله جزاه الله خير جزاء سنة ما يوحان رقعه فنور القاق ما يوحان قال ما هو كجر يا هاي وسنة ما يبا تحفيز عن سيانة konton dollar insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacalana wayba weydiisadaan in rago walaalaha ee ducaadda ee khayrka waafajiyo guud ahaan oo dham khayrkana waafajiyo mu'tamarkii tashaawurigahay dacwada horumarintii iyo ducaadda la horumariyo jo kasaabsanahay xafladii ahayd intan in gebagabaysanta baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu